bismillaahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum waraxmat ullaahi tacaala wabarakaatu dhugunsidyaala ha ka dhawaada warkaha milimo idaacadda warsan qodobada isin ka dhegaysaan warka oo ka welibaan ka wawinaa malaaqa iyo sheentay wasaaradda arrimuha gudaha koonfur galbeed oo laga horjeysadiyey degmada dinsoor weliba ka dhiidaya doorasho guddoomiye iyo guddoomiye ku-xigeenga maamulka degmada baydhabo weliba yoon hadhawaayana xubno dhowaan maga dhawi madaxweynaha koonfur galbeed ee soomaaliya farmaajo oo la kulumi guddiga qaramada midoobe ee cunaqabateynta hubka wasiir cawada weliba usii naqaabilay wafda kudareera jarmaniya qodobada banaankiisiin ka dheegaysan warka weliba ku mid ahaa suldaanka cusub ee cumaan oo wajahahaya caqabado eedwibinga
warsan media network waxay idiin soo tegisaa dhacdooyin cod ah hadda dhagaystow iyadoo sawiran maskaxdaada ka guud warsan media network
hamiignimo iyo hagalaasabo khamiis arbaan iyo baas taariikhdan ayay ka eedanta labaatan lamada bilo koowaad ee janwari sanada labada kun iyo labaatanka waliba hadheegtana qodobaden ka winaaya warkooga ka dhawaada qodobadaas iyo qodobo kale oo faahfaahsana malaaqa iyo shantii wasaaradda arrimuhu gudaha koonfur galbeed yalaa ku horjeysadii maxamuud cali cabdulaahi iyo warkun nin faahfaahiye ku-eed markii shalaytay wasaaradda arrimo gudaha dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya iyo kubadii warqada wasaaradda ka aqoonsadaasi malaaq kumida beelo degow deegaanada maamulka koonfur galbeed ee soomaaliya iyo weliba yahbatay eeday mulan jeedyowa wasaaradda arrimo gudaha dowlad goboleedka koonfur galbeed ayay ka eedanta warqadaasayta iyo ka aqoonsatay malaaqa beelo kumida beelo degow deegaanada maamulka koonfur galbeed ee soomaaliya qaar kumida odayaalka ku tirsan beelasayti yaa la hariiray warbaahinta warsan ee baydhabo iyo weliba oo sheegana inta beelasay oo dhan baan ka qanacsanayn malaaqa sayti intii uusan naqda malaaqa guud ee beeliyo injineer sheekh nuur cali weliba usu ku midaya odayaalka dhaqanka oo shalayti beeliyo wasaaradda arrimo gudo malaaqan magacautiyo weliba usu tilmaamay inta tallaabada iyo qaadii wasaaradda arrimo gudo iyo raalonku hayna dhammaan beeloo dhanba waa ko soo ku hadlowa sababahan la hariiri raadiyaha warsana bismillahi raxmaan raxiim ujeedadan ula soo xiriiray idaacadda warsan waxaa ka mid ah maanta oo taariikhda ee kow iyo labaatanka bisha odayaasha dhaqanka nabaddoonada iyo waxgaradka aqoon-yahanada beesha garwaale oo shir shir ku yeesha magaalada baydhabo iyo magaalada muqdisho xaqiiqdii waxaan waxaan waxaan aragnay warqad ka soo baxday wasaaradda arrimaha gudaha referencegeedana uu yahay zero six four two zero marka waxaa waaye warqadaasna ay ku tumaday ay ku magacaawneed ogaaska beesha garwaale iyagoo magacaabay oo la yidhaahdo maxamed ibraahim cali xaqiiqdii waxaan dareemaynaa arrintaasi inay tahay arrin qarada fikraada in qashaqta lagu magacaabo oo la yidhaahdo waxaa tahay ogaas misa malaaq ayaa tahay wasaaradda arrimaha gudaha ay ku magacaawdo taasi ayaan maanta fadhi ka yeelanay haddaan nahay waxgaradkii iyo aqoon-yahanadii iyo nabadoonadii iyo beesha garwaale dhinaga kale soo hadli jeysay wadadaya weliba uusa ku hadlay sababta aan ku horjeysana malaaqayaha magacaawtay wasaaradda arrimo gudo dowlad goboleedka koonfur galbeed ee soomaaliya waa kuu soo sharho arrintaasiti adeero sabar muuqda su-aal ka dhan arrintaasi annaga waxaan u diidanahay dekareeto maalkii laguma magacaabo wasaaradda arrimaha gudaha dekareeto kuma magacaabi karto malaaq malaaqana waxa waaye waa wax soo direyna oo ay beesha leedahay ayaheedana waxaa ka tashanaya beesha ayaa ka tashanaysa sababta waxa waaye malaaqan malaaqyadii ka horreeyey malaaq hadda dhintay malaaqyadii ka horreeyey malaaq madow ayuu ahaa malaaq beesha garwaale waxaa kale oo la magacaabay oo ay dooratay ay dooratay beesha garwaale malaaq cali macalin asagana allah unaxariisto waa dhintay casaagiisaba islaantii kama aysan degin madaxweynaha bil ka hor ayaan la kulanay arrintaasi annagoo kala hadlayna qaabkii malaada loo samayn lahaa iyo sidii oo madaxweynaha uu garab noogu siin lahaa haddee waxaanu ku balannay madaxweynaha maamulka koonfur galbeed lafta garin waxaan ku balannay in meesha garwaale dhexdeeda ay madaxweyne iska soo saarto ay soo doorato malaaquna wax soo direena maahan malaaqa hebel magacaaw iyo hebel magacaaw maahan meel qaasa ayaa iskale malaaqa oo weligeeda wax soo direen ay ahayd marka arrintaasina waa arrin aan aad iyo aad ugu xunnahay sababta waxaa weeye malaaqa maanta la magacaabo ma ahan anagu ade ninka la magacaabay maanta oo la magacaabay maxamed ibraahim cali waa nin annaga naga mid ah nala dhashay hadalkan injineer sheekh nuur cali iyo kooye ila shalaytay wasaaradda arrimo gudo dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya iyo hamaga awtibeeliyo malaaq waanuyaha korjeyseen aabahaato weliba lan ogayne intii usu shaqayi doono iyo weliba inikaleda eedeeda mahadsanyo maxamuuda degmada dinsoor waliba ayaa ku dhiiday doorasho gudoomiye iyo gudoomiye ku-xigeen waana iyo hadowradeen labaatiyo kow xubnood oo golo deegaanka e khaalid cabdi ibraahim iyo warkun nin faahfaahiye doorashaya ku dhiidi diinsor waana hogaanya ku eta wasaaradda arrimo guda dowlad goboleedka koonfur galbeed taasoo golo deegaan lahanka xulaay qaba ilada shalduban ee ka dhaqan degmada diinsoor codshayan dhiibadan guddoomiye iyo guddoomiye ku-xigeen lintartamaay koo guulaysaday meelo kan kale use ka guul daraysaday doorashada meeliya ku dhiidayamiba gobro ku hayay wasiirka wasaaradda arrimo gudo mudane maxamed abuukar cabdi taliyaha arrimo hanraabta xafiiska madaweynaha koonfur galbeed marwa aamina maxamed mursal saraakiil ku dareerta midooda ciidamada nabad ilaalida amisom hay-ado ku shaqeeya samafalka odayaalka dhaqanka iyo qeybo shalduwan ee bulshada cabdisalaan xaaji siidow maxamed iyo ka guulaysaday guddoomiyaha degmada dinsoor meele awees sheekh ibraahim uuse ka guulaysaday guddoomiye ku-xigeenka degmada afarta sano ee haddareerta cabdiqaadir shacbaan maxamed waane ee guddoomiyaha guddiga doorashada ee golo deegaanka iyo warbaahinta in ku warbiya natiijada doorashada ay ugu tartamayeen cabdisalaan xaaji siidow iyo aamine ibraahim xasan mudanayaalkii baafadhiya deegaanka kow iyo labaatanka way codeeyeen wax cod oo halaaba ma jiraan siddeed iyo toban cod waxaa ku helay cabdisalaan xaaji siidow saddex codna waxaa helay aamine ibraahim xasan sidaa daraaddeed waxaa ku guulaystay wareeggii koowaad cabdisalaan xaaji siidow insuur ay u tartamayeen awaas sheekh cali iyo nuuney cabdi xasan waxaa tanaasulay nuuney cabdi xasan sidaa daraaddeed gudoomiye ku-xigeenka degmada diinsoor waxaa ah awaas sheekh cali marwa aamina maxamed mursal waan ee la taliyaha arrimo hanraabta xafiiska madaweynaha koonfur galbeedyo ku hadalay goobta waxaan maanta aad iyo aad ugu faraxsanay horteeda ay fadhiyaan mar labaad iyo mar saddexaadba mataqaanaa ii sheeg toban gabdhood oo ah bikoos hore u sheego waxaan ku dhahay diinsoor meel fudow u socotaa waxaa calaamad oo ah mataqaanaa odayaasha geesiyaasha ah odayaasha wadaniinta ah oo soo xulay toban gabdhood inay diinsoor mataqaanaa xildhibaano ay ka naqdaan marka diinsoor way tagta horey u socotaa marka ilaahay ha idin barakeeyo waxaan halkan uga hambalyaynayaa ee walaashay aamino runtii haddaay cabdiraxmaan oo runtii shaqo badan halkaan ka soo qortay cabdiraxmaan wax badanaa isnaqaanaa ilaa embagaati waa nin mataqaanaa waddani ah wasiirka wasaaradda arrimo gudo koonfur galbeed mudane maxamed abuukar cabdi iyo in mahadnagii nin walba oo ku qeyb qaaday dhisowga golo deegaanka degmada diinsoor ee gobolka baay waajibaadkii lisinka lahaya gudaten bulshadan aan shaqayten dowladinna may leerahay abaalkiisan samayten ay shaqadan qobatan ogaada doonto marka iyadan maasinten geeka dooratan laakiin maysinku bahlin anta maka eg anaysan garab surintan la shaqaytan tala siidan bulshadan adeegdan labaatan iyo kow adeegyaal oo bulshadan adeegaayten anisu anis malay anisu umutaas dhanku sare laakiin ma hilmaansana ani adeega bulshadii laynagani bulshada hordhaan weelin kuroogi hoosun ku dhiini level kordhaan kuroogda qofka mas-uuliyadda isgaado bulshada kuma dahayte laakiin qofkan bulshada mas-uul ata keeraan hoosaan ku dhiidi may adeegin ata hooyada may leerahay qofka odayga cunuga yar gabartiya meen ata ani adan adeeg aniyoo jirhiinha ogaad caafimaad yaan baahanyiina waxbarashin baahanyiina abni josey mas-uuliyad koo saaran ani adan adeeg waylana may leerahay saaxiibka absalaan gulayso insha allahu tacaala gulayso rajayna
khaalid cabdi tv-ga iyo radioga warsan baydhabo maamulka degmada baydhabona weliba ayuu hadhowaayeena xubno dhowaan mada dhawi madaweynaha koonfur galbeed ee soomaaliya yuusuf sheekh aadan iyo warkun nin faahfaahiye maamulka degmada baydhabo iyo maamulada xaafado ee magaalada baydhabo iyo qobadii maalintay shalay hayti munaasabad lahakadhowayay hubno cusub ee maamulka gobolka baay oo dhowaantan lahaka magacaabay wargad hakubati xafiiska madawiinaga dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya munaasabadan iyo waliba ha ku qiib galay mas-uuliyiin ku socda golo wasiirada dowlad goboleedka koonfur galbeed hildhibaano maamulka gobolka baay iyo bulshada kadhagan magaalada tan baydhabo mas-uuliyiintii ku qiib galay munaasabadaasi iyo hadallo dardaaran iyo dhiirigelin iyo injeediyiin hubno cusub dhowaantan lahan magacaabi maamulka gobolka baay oo ciidamada qalabka sida xaafadda lamba taytalka inta ka kooya ka salaamiyi salaanka dib ha dhowaada dad eelin goroda weetin dad atigeeka wadanka balaawan ee amba halgeysha iyo naytow nidaamshay atigeeka diyaaran ee balaawan ee miyihidi maylana reg hortiin ha shaqay yaan kooyta reg badanoo goob ha shaqayna atiin sada ilkacaas shig badanoo walbadan la hadlamaray walbadan hadlamarnay goob ha shaqeeyati timkan oo haafado boqolkiiba boqol dadka hata shaqeeyaayu amniga ku shaqeeyaayu dadka hamiingi maalanteegagu dadka buluustiioo naytow ilaa heer degma todoba saa iyo siyeed saa iyo sagaal saa waqti alla waqtigii wala dhiyan amba wala aragan dad oo foojigno shaqeeyaw unoo haafado on hadalaan lamada guddoomiye oo hata laha magacaawi ha dhowaada ha dhowaada mar lamaad ha dhowaada mar sidaad ha dhowaada dad isan gorodaasangan koytan dad isan gorodaasangan la shaqeey doontaan wali ambaahana sideeba qofka magacaawid jeleediya walku faylay muwaadannimadi yoonaytow dadnimadii yoonaytow nidaamaad horta inin shaqayan inaada bedelo nidaam oo sax eh oo bulshada qanaciyaasa ama bulshada walanqobadaas inaada ka shaqayto iyo odsadaana marka ha dhowaada mar lamaad ha dhowaada mar sidaad ha dhowaada assalaamu calaykum fadhiyaan dadkan doosha baydhowali hun walisan shal fiiriyaayan dadka baydhow heerkun hadeersiiyu dadkan ta fadhiyaan isagna dadka ilaa dooradii atinsi faylaning dhishagayn munsing dhishagayn walba badan ilkaasal shaqayni isgorodaan dadka nabadaag shaqeeya ta gorodaan iyada kinkasaan haddana way buwaan hadhoow anoon badiyaan salaamantin hadhoow tan unu ka shaqeen itoo ka faydle antiki shaqeeyas mantireednagadaas magmalayow hadhowaada sidoo kale dadka hadalaya waliba yo sheegan antii lan welbo dhaha magaca taas macnaa sheenghayn antii meelo isku fedheeda oo waanu yo ku codsadeen antiyo hamboogdan deegaanada deegaanada koonfur galbeed
idan mahadsantiin mana hafladan oo geekata mana arday qiimaha badan oo unuun mana nasiiban galni oo arday laha ka dhawaayahay lamada mas-uul oo hata usuban hadhawaada mayla rays dalka maka usuban idin dad una gorano mayla rays taarigkan la yaatiin hor badanna haka shaqeey lan welba mayla rays haddii la magaaw ama mas-uula taleer ma aantii meelo fadheer way odsadee ana goon ahaan manaa maamulka dadka la magaawo hormonada ama deegaan nagato ama soomaali guud nagato way baahantaan ti dhiig didilandeedi maoshii mana haddii meeloleel fale walaa magaca ileel lamba meelisay kumushada waa lambaanyime waa inka baagay dadka maamulada saahibada eh deegaankan waa sidaysan ogsantiin odowga nabadiidda nabadiidka tabrishaayma lageeg wayba marahaytas adis tumikoosa ay bar oo mana arday waqti wali ka dhimiyay kasaasan gabaldha waa marahay odow marka odowgaas nafla ariga ini mana arday isa garabsanan lala dagaalama may lahay wili wadanka heerka lifaahim deesan lan welba aadisa shabaab ashur ka qaadahay marka wali inka baagay maadaama saaxiibka ilkaas lankiina badan mana halgan miyay maamulka may lahay gobolka iyo degmada way ka codsadaana ini mana deegamada oo mana dawladda galanta ka hayt oo mana arday ka bahasan ee gobolkan bay ini haboogadan kooyan xaaladda ka jarta hindhindheeyan mana la ogaado si mana xaaladda ka jarta dhabtee lan ogaado marka hadhawaada hadal lamba walaa ka faylay hadal badan anuu ma ka faylii mayla rays iidan ma santin blogeenka dambeeya waliba ha korara ee wada sheegaan dhani welbele ooyoo sameeya maamulada xaafado ee magaalada tambaydhabo ciidadag mahsanya yuusufa madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya mudane maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa kulan alweeldhadii guddiga qaramada midoobe ee cunaqabateynta hubka soomaaliya madaxweynaha iyo hanjeedii guddiga qaramada midoobe ee cunaqabateynta hubka soomaaliya uu soo gaamiyo danjiraha dalka belgium mudane maaka bakistan oo reeda inferiyow kasoo biyey nidaamka cunaqabateynta saaran dalka iyadobaana lakajaangooyow taageerada muhiimka ee ciidamada soomaaliyeed siyo han af jaraan dagaalka al-shabaab madaxweynaha jamhuuriyadda ayaan ku mahad celiyey golo ammaanka iyo guddiga qaramada midoobe ee cunaqabateynta hubka sidii iyoon ku go-anta taageerada dowladda iyo shacabka soomaaliyeed gaar ahaan dhiniga nabadeeyowka iyo xaslooni waarta wasiirka arrimaha banaanka iyo iskaashiga caalamiga mudane danjir axmed ciise cabade ayaa ka qaabiliy xafiiska wasaaradda ee caasimada muqdisho mudane marcos bolmhor ku-xigeenka safiirka jarmali ee jamhuuriyadda federaalk soomaaliya iyadaoana gobroog iyo ku hayaan agaasimaha waaxda yurub iyo ameerika ee wasaaradda mudane cabdilatiif maxamuud cali intii kulankaasi la kaguda jaray waliba la hasla fiiriyay xiriirka lamageesoodka ee lamada dal ee saaxiibadan dhexeeya sidii lan adkay lahaayey walwadaagowka istaraatiijiyadeeda waliba kalo iyo isla falanqeeyana dhowr arrimood oo lamada dal muhiim iyo ee idaacadda raadiyaha warsan ee magaalada baydhabo iyo wartiyaamiinimo ee ku dhugun saitan ilaa konto iyo saddex sarkaal oo ku tirsan booliska dalka mexico iyo lihiri su-aalana lagu weydiiyahayo qof daryeelay ballanbaalista u lugaysaniyo walkubadan toddobaada dacwad oogayaalka waliba iyo sheeganah in xabsiga iyo unta habeen dhammaan ciidankii booliska ee ka sugnayay magaalada ocambo oo aan ka noolay master gomis oo lugaysaniyo qofkun waliba uusa caan ka hayay arrimo daryeelka deegaanka islamarkaasina uusalahay goobo laga xanaanayo balanbaalista homero gomis iyo lugaysaniyo melijan iyo ciriba uusa dhiki toddobaad walkubadan qofkun yaan dhaqdhaqaaqay arrimo deegaanka ee dalka mexico walibana lakawaayo gobolka iyo kooxo ee goobo maafida daroogada iyo kabadanyiga master gomis ooyo konton sano jare yalle xifrad iniga beero walibana maamulaya xarunta el rosario ee laka daryeelo balanbaalista malaayiin balanbaalis ayaa sanad kastaba xiliyada qaar iyoyinga aanayo shalbahayaan dalalka canada iyo maraykanka dhakhaatiirta dalka zimbabwe waliba shaqadayeyna aanu radio hankanoqdeen kureeda marki laha afjari shaqo roojin iyo ka guda jireen afartii bilood ee laha dhaafi walibana arrintuun ku dambeeytay markii maalqabeen dhaladii dalkaas uuse ballan qaaday inuuse biyi doona mushaaraad show qofkun lakama dhow strif miseyewa waliba dhakhtar kasta uuse sii doonay saddex boqol oo dollar iyo baabuur shaqada iyo hanka bahanga waliba maalqabeenku uuse sheegay in muddo libilood ee mushaaraad show uuse sii doono dhakhaatiirtunga balse may oga qofka si sii doona inta ku dambeyta waliba waa shaqaroojintii inka muddada dheer ee taariikhda iyo saameyn iyo kaweeldati zimbabwe taasoo waanayan horseetay in bukaano badan iyo dhimadan dhakhaatiirta shaqaroojinta ka guda jaray waliba bilkastaba iyo qaadayna wal ku yar boqol dollara warkiiaminimaadun idaacadda warsan siinkuoyan taninkaaga intii warkun kulamadreedun kulmaana waliba siinku tabanaysa soo nabadgelya wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu كما ستندون سوك وركه من نماء